بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة والسدس سدسك فرض سبعة تضبع قنددو ديو toddoba qof ayaa sharcigu u qoondeeyey xoolihii meydka lix meelood markii loo qaybiyo inay hal meel ay qaataan al-ummu hooyadiibu hooyadaasoo macal waladi waladka micigiisa ahaatay ow maca waladil ibni ama wiilka waladkiisii micigiisa ahaatay ow itnayni maca itnayni ama laba ruux micigooda ahaatay iyo fasaacidan wax ka badan laba iyo wax ka badan fadahaba alcadadu waa xaala maxduufun caamiluhaa wujuuban saacidata waa xaalo caamilkii nasbin lahaa loo xadfay si waajiba waajib loo xadfay ow amase itnayni maca itnayni ama laba micigeeda hooyadu ahaatay iyo fasaacidan fadahaba alcadadu cadadkiiyaa tegay saacidan xaaluu laba ka badan yahay labo iyo wax ka badan labadaasoo min alikhwati walaalihii ragga ahaa ka mida wal-akhawaati walaalihii dhadigga ahaa ka mida sheekha wuxuu ku leeyahay raximah ullahu tacaala sudus waxaa sharcigu uu u qoondeeyey toddoba ruux ayaa ku wax ku dhaxla toddobadaas waxaa ugu soo horeeya hooyo hooyadaasoo macalwaladi walad micigiisa ahaatay macalwalad maxaa lagala jeedaa yacni meydkii dhintay ayaa carruur ka tegey hooyana way joogtaa hooyadaa imisaan siinaynaa lix meelood hal meel marba haddii meydkii carruur uu ka tago sawaaءun kaana alwaladu ibnan aw bintan meydku carruurta uu ka tegey ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo carruurtaasi waxay cidhiirinayaan hooyadii oo waxay ka riixayaan hooyadii xaggii huludka ilaa haddii carruurtu aysan joogi lahayn casharadii hore aanu ku soo qaadanno hooyo hulud ay wax ku dhaxashaa haddii meydku wax carruura hadduusan ka tegin oo casharkeennu ugu dambeeyey wuxuu ahaa wathuluthu fardu itnayni alummu idaa lam tuxjab hooyo haddaan la xijaabin haddaan la xijaabin maxaa lagala jeeday yacni idaa lam yakun lilmeyti waladun walaa waladu ibnan walaa ihnaani min alikhwati walakhawaat macnaha saasaa lagala jeeday marka hooyo haddii meydka carruur uu ka tago ama carruur uu awoowo u yahay meydka uu ka tago waa ahlu sudus lix meelood hal meel ayay qaadan waxaa kaloo la mid a ow amase maca tnayn laba micigooda haddii hooyo ay ahaatana sudusay qaadan iyo fasaacidan wax ka badan labadaasoo min alikhwati walaalaha ragga ka mida walakhawaati walaalaha dhadiga ka mida meydkii waxaa jooga walaalo rag ah oo isaga la dhashay ama waxaa jooga walaalo dhadiga gabdho walaaloa meydkii la dhashay ayaa jooga kuwaas iyaguna hooyada waxay ka ciriirinayaan huludkii oo maxay u riixayaan xagga suduska sudusay u riixayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliabawayhi meydka labadiisii aabbe waa hooye aabbaa lagala jeeda likulli waaxidin minhuma sudusu mid walbaa wuxuu qaadan lix meelood hal meel mimaa taraka xoolihii meydka uu ka tegey in kaana lahu meydka waladun meydku hadduu carruur uu ka tegey hooyo iyo aabbe mid walbaahay waxay qaadan sudus oo hooyadii waxaa laga soo riixay huludkay qaadan lahayd ayaa laga riixay yaa riixayana owlaaddan meydka owlaadda meydkaa riixayo wa qaala subxaanahu ilaahay wuxuu yidhi fain kaana lahu meydkii ikhwatun meydkii haddii walaalo uu ka tegana faliummihi asudusu walaaluhu iyaguna way cidhiiriyaan hooyada oo waxay ka cidhiirinayaan huludkay ka riixayaanoo dhinaca suduska dhinaca suduska ayay u riixayaan meesha waxaa jira hadal yacni gabay camala oo hooyo walad weyday walad waladkiis weyday walaalo tacadudana weysay hulud u waylacate hooyo walad weyday walad waladkiis weyday walaalo tacadudana weysay hulud u weelacatay u weelacatay maxaa loo yidhi yani huluday qaadan hooyo marba haddii waladkii yacni meydkii uusan wax carruura ka tegin walaalo tacadudana uusan ka tegin walaalo tacadud maxaa lagala jeedaa itnayni fasaacidan tan itnayni fasaacidan hooyo walad weyday walad waladkiis weyday walaalo tacadudo weyday hulud u weylacatay hulud u weylacatay yidhaah feeri marka wuxuu ku yidhi sheekhu wa huwa suduskii haddana liljaddati ayeeyu ayuu u sugnaadeen ayeeyana suduska waxbay ku dhaxashaa goorma ayeeyadaasoo cinda cadamilummi hooyo weynteeda agteeda ahaatay ilaa hooyo waa xijaabi hooyo haddii joogto ayeeyu meesha ma soo geli karto haddii hooyo meesha ay joogto ayeeyi dhaxal ma lahan haddii hooyo aysan joogin ayey waxay qaadanaya iyadana ay wax ku dhaxli waa ahlu sudus waa likhabari abi daawuud can buraydata xadiiskii abu daawuud uu ka wariyey saxaabigii burayda ana nabiya sala allahu calayh wasalam jacala liljaddati assudusa nabigu sala allahu calayh wasalam ayeeye wuxuu u yeelay lix meelood hal meel idaa lam takun duunahaa ummun hooyo ka sokaysa haddaysan jirin hooyo ka sokaysa haddaysan jirin ayeeye nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu dhaxal u siiyey lix meelood hal meel waxaa kaloo sudus wax ku dhaxla walibinti libni wiilka gabadhii uu dhalana sudusay qaadan bintulibnigaasoo maca binti sulbi binti sulbi micigeeda ahaatay binti sulbi maxaa lagala jeedaa waa meydku gabar uu toos u dhalay tanina waxaa weeye gabar uu toos u dhalay ma ahane wiilkiisaa dhalo ay woogu u yahay labadaa gabdhood haddii meesha ay ku kulmaan waa gabar uu isagu toos u dhalay meydku uu aabbo u yahay iyo gabar uu awoowo u yahay ayaa isla jooga see wax loogu qayn doon marka dhaxalkii see loogu qayn doon gabadhan marka awoowaha uu ugu aadan yahay oo bintul ibniga ah bintul ibnigaas waxay wax ku dhaxli oy qaadanee sudus bintul ibni haddiiba meesha ay joogto bintu sulbi gabar bintu sulbi ah oo toosba asagu meydka uu dhalay oo aabba uu yahay haddiiba meesha ay joogto bintu sulbi waxay qaadanee ahlu sudus ahlu sudus ay qaadan bintulibni hadda bintulibniga haddii ay sudus qaadato gabadhan bintu sulbiga ah oo meydku uu aabbo toosa u yahay maxay qaadan iyadu taa cashare horean kusoo qaadan cashare hore ayaan kusoo qaadan meeqay qaadan jirtay ahlu nis wood leanna waxaa weye wax ku darajo ah oo niska ka ciriiri yahay ma jiraan tani ku darajo ma ahan waa darajo ka hoosaysa wo leanna tan awoowaa loo yahay iyadana waxay leedahay waa aabbahay meydku meydku waa aabbahay tanina maxay ku doodayay leedahay awowgayo marka iyadu ahlu nis way middan bintu sulbiga bintul ibnigana waa ahlu sudus marka maxaa laysku yidhaa xoolahooda haddii laysku daro waxaa laysku yidhaha xagga miiraadka takmilatu hulusaina la yidhaha takmilatu thulusain maxaa lagala jeedaa yacni labadooda labada gabdhood midda awoowaha meydku u yahay iyo midda aabbaha uu yahay xoolahooda haddii laysku daro hulusaanay noqoneen marka maxay noqonayaan laba gabdhoodoo walaalo ah xoolihii ay hal meel qaada jireen oo kale xoolahooda noqona haddii laysku daro leanna masalada waxaad ku dhisay haddii bintulibni iyo bintu sulbi ay isla joogaan ilaa meeshii ahlu sudusaa joogeen lixaad ku dhisi xoolaha aslulmas'ala waxaad ku dhisay lix lix markii aad ku dhisto bintu sulbiga nisii oo saddexa bintu sulbiga nisaad siin oo saddexa tanna waxaad siinee sudusaad siin bintulibniga oo hal ah isku dar marka hal iyo saddex isku dar waxay ku noqonayaan afar afartaas binisbati lisita afartaa markaad yani u nisbaydo lixdii meeqay joogaan uluaanay noqonayaan uluaan maxaan kala jeednaa yani xoolihiio saddex meelood loo qaybiyey labadiis meelooday isla qaateen marka waxaa la yidhaha takmilatu huluain masaladan masalatu takmilatu huluain ayaa la yidhaha yani waxaa xoolahoodii markii laysku daro waxay dhammaantood wada qaateen huluain ay qaateen saasaa lagala jeedaa markii tafaasiil la bixiyo o la yidhaha takmilatu huluain ha la faahfaahiyana waxay noqoneen middan bintu sulbigana nisay qaadatay bintulibniguna waxay qaadatay sudus oo ula xoolahooda haddii nisba ahaan laysku darana takmilatu huluain aa laysku yidhaha takmilatu huluain haddii markaa tusaale ahaan hadda waxaanu nidhi meydka markuu dhintay waxaanu nidhi meesha dhanba waxaa jooga bintulibni iyo bintu sulbiyaa jooga haddii meydka walaashiis ay joogtana meydka walaashiis haddii ay joogto see la yeli marka oo meydka walaashiisaaba meesha joogta walaal haddii meesha joogto waxay noqonaya casabo casabo ayay noqon masaladu marka lixdii un bay ku dhismi lixdii ay markaa ku dhismi marka bintulibnigii bintulibnigii waxay qaadaneen waxaan leeyahay bintu sulbi bintu sulbi waxay qaadaneen nis oo saddexa ayay qaadan bintulibnigii iyaduna waxay qaadan sudus oo hal ulah ayay qaadan marka tii iyada maxaa soo haray xabadaa soo haray halkii marka waxaa qaadanaya walbaaqi lilukhti baaqina waxaa qaadanaya ukhtadaa qaadanaysa leannahu haddii midani ay nis ay qaadatay oo saddex ay qaadatay bintulibniguna hal xabo oo sudusa ay qaadatay afar isku noqdeen meel labaa soo hartay labadaas marka albaaqi lilukhti wahiya casabatun fi hadihi almas'ala ukhtada marka masaladan marba haddii bintu sulbi iyo bintulibni haddii iyo walaal ay isla joogaan walaashu xoolo muqadara ma qaadanaysa casabaa la yidhaha casabay noqon fi hadihi almas'ala wa huwa sudusku haddana lilkhti walaashii ayuu u sugnaaday sudusku walaashaasoo min alabi aabba xaggiisa ka ahaatay walaashaasoo maca alukhti walaal micigeeda ahaatay walaashaasoo min alabi waalummi aabbe iyo hooyo xaggooda ka ahaatay waxaa kaloo sudus wax ku dhexlayuu sheekhu ku leeyahy raxima allahu tacaala laba gabdhood oo walaalo ah oo meydkii walaalo la-ah ayaa meeshii jooga laakiin labada gabdhood oo meydka ku walaala way kala duwan yihiinoo midna waa ku aabbayo hooyo midna waa ku aabbe mid meydkii waa ku aabbayo hooyo midna waa ku aabbe oo kale ah middaan marka meydka ku aabba ah oo ukhta min alabi ah ahlu sudus waayo ahlu sudus waayo meydka midda ku aabbaha ah middaan la leeyahay alukhtu min alabi waalummi ay la jirtaa oo walaal meydka ku aabbayo hooyana ahlu nis waayo casharo horaan ku soo qaadanay leanna wax cidhiirinayoo ku darajaahi ma jiraan walaal iyada ku darajaana ma jiraan walaasheed oo isku darajo yihiinna meeshan ma joogto leanna walaashan isku darajo maaha iyadu waa ukhta shaqiiqa middanina waa ukhta liabin ukhta liabin marka iyadu niskii kama degayso niska iyada wax ka dejin kara ma jiraan ukhto min alabi waalummi wax ka dejinaya marka masaladan hadda maxay la mid tahay ukhto min alab iyo ukhto min alabi waalummi hadday wada jiraan ukhto min alabi waalummi waxay qaadanayaan inu nis middanan waxay qaadanayn sudusay qaadanayn masaladan waxay la mid tahay masaladii hadda aanu soo marnay bintu sulbi iyo waxaa kulmay bintulibni sidii ay kala haayeen wey wax farqi u dhexeeyaa ma jiraan lacalla haddii ay kulmaan bintu sulbi iyo bintulibni saad u dhaxashiin lahayd ayaad u dhaxashiin haddii ay kulmaan ukhta min alabi iyo ukhta shaqiiqa ukhta shaqiiqa hadday kulmaan waa sidii wey waxba iska beddelayaan ma laha wa huwa sudusku haddana fardulabi aabbe qoondadiisii way aabbe sudus wax qaataa aabbahaasoo macal waladi walad micigiisa ahaaday oo maca waladilibni ama waladulibni micigiisa ahaaday oo hadda hore waxaan usoo qaadannay nidaamkan masaladii hadda aanu soo qaadanaynay markaan maraynay assudusu fardu sabcatin alummu hooyo sudusay wax ku dhexlaysay casharka meesha aanu ka bilaabayna hooyo sudusay wax ku dhexlaysay laakiin bishardi in walad uu joogo ama waladulibni uu joogo aabbana waa sidii oo kale laa farqa aabba isaguna sudus u qaata haddii meydku uu carruur ka tegey ama carruuruu awoowo u yahay carruuruu toos u dhalay uu meydku ka tegey ama carruuruu awoowo u yahay ayuu markaa isaguna uu ka tegey marka iyaduna waxay soo geli aayaddii aanu soo qaadanay fain kaana lahu ikhwatun faliummihi assudusu waliabaweyhi likulli waaxidin minhum assudusu mima taraka in kaana lahu waladun haddii meydkii uu walad uu ka tegey waxaanu soo qaadanay mid walbaa wuxuu iska leeyahay aabbay hooyo sudusuu yeelan wa huwa sudusku fardulabi aabbe qoondadiisii woy aabbahaasoo macal waladi walad micigiisa ahaaday oo waladilibni ama waladulibni micigiisa ahaaday marka haddii meydku carruurba uu ka tegey aabbay hooyana ay nool yihiin isku qoonday noqdeen fiir lidakari midlu xadil unhayeeni ma aha lidakari midlu xadil unhayeeni aabbay hooyo uma qaybsanayaanoo meydaa dhintay carruuruu ka tegey aabbihiis iyo hooyadiisna way nool yihiin se wax u kala dhaxli marka waxaad leedahay aabbahana sudusaan siin hooyana sudusaan siin bisawiya waa isla ekaysanayaan maanta rag iyo dumarna way kala yihiin rag iyo dumarna way kala yihiin yacni lidakari midlu xaddi lunhayeyn marka la leeyahay waa fii bacdi almasaa'il masaa'ilka qaar waxaa jira ayba isla ekaanayaan ragga iyo dumarkii oo aabba iyo hooyo oo hadda waxaan maraynaa isku qoondo isla eg qaatay hooyana ay sudus qaadatay aabbana uu sudus qaatay masaladaasna waxay ku iman kartaa haddii meydkii uu carruur ka tegey carruuruu asagu dhalay ama carruuruu awoo u yahay ayuu ka tegey wa huwa sudusku fardulabi aabba qoondadiisiibu aabbahaasoo macal waladi walad micigiisa ahaaday oo maca waladilibni ama waladulibni micigiisa ahaaday waxaa dhici karta mararka qaar marka mararka qaar oo masaladan si kale haddii loo dhigo waxaa dhici karta aabbihii inay wax la dhaxlayaan hal gabar oo bis hal gabar bis yacni gabar meydka uu ka dhintay meydaa dhintay wuxuu ka tegey aabbihiis iyo gabaruu dhalay bis labadaas haddii ay isla dhaxlayaan gabadha horta maxay qaadan casharadii hore aan kusoo qaadan ilaa wax cidhiir yahay ma jiraan gabadha qaadanoo iyadoo ahlu nis nisa iyadu qaadan marka masalada lixad ku dhisi masalada lix ayaad ku dhisi masalada lix haddaad ku dhisido marka gabadhii waxaad siin saddex ilaa ahlunis way wax cidhiirinaya maanta ma jiraan aabbana ilaa waladaa meeshii jooga oo meydka marba waxaanu nidhi hadduu carruur ka tago carruurta ama toos ha u dhalo meydku ama awowaha u noqdeen labada waalid waxay qaadeen mid walbaa sudus ayaan soo qaadan aabe marka isagana hal ulaad siin lix meelood hal xabo aad isagana siin maxaa soo haray marka gabadhii saddex qaatay isagiioo hal xabo qaatay afar labaa soo hartay xoolihii labaa soo haray mas'aladan oo kale aabe marka ahlu faradna wuu noqonaa labada kaleoo baaqigana casabannimo ku qaadana labada kaleoo baaqiga usoo hartana casabannimo marka aabbihii laba jiho wax ku dhaxlay fiiri aabbihii laba dhinac ayuu wax ku dhaxlay marna ahlu sudusu wax ku dhaxlayoo qoonda ah marna casabuu wax ku dhaxlay marka markana muxuu la ekeystay gabadhii bintadaa waa isla xoolo egyihiin marka waxaa jira bacdu lmasaa'il oo lidakari midlu xadi lunhayayn aysan ahayne lidakari midlu xadi lunhayayn waa fii bacdi almasaa'il laa fii kulli masaa'il almiiraah masaa'ilka dhaxalkao dhan sidaas ma ah hadda middan hadda aan taagannahay ayaa ka mid a oo gabadhii iyo waalidkii aabbihii meydku ay isku dhaxal noqdeen gabadhiina nisay qaatay saddexay u qaatay isagoo ahlu sudus oo ulow qaatay labadii baaqigaana wuu casabeeyey fardan wa tacsiiban fardan wa tacsiiban marka maray isla ekaysanayaa jira waana badan yihiin masaa'ilka noocaas masaa'ilka noocaas way badan yihiin mararka qaar xataa waxaa dhici karta mararka qaar haweeney inay ka badsataa dhici karta haweeney nin raga inay yacni ka dhaxal badiso ayaa fii bacdi almasaa'il dhici karta maalan meydaa dhintay wuxuu ka tegey aabbihiis hooyadiis iyo gabarh isagu uu dhalay aabbihiis iyo hooyadiis iyo gabar uu dhalay meydku ayuu ka tegey gabadhu marka mas'aladan aanu marayn laba xidhiir yahay ma joogaan masalada lixad ku dhisi oo ahlu nis saddexay qaadan marka hooyana maxay qaadan ilaa carruuraa joogta meydku u dhalay ahlu sudusow hooyo sudusaasiin oo hal ula aabbihii isaguna oo masaladii hooye aabbuhu isla masalada ekaayeen waa sudus waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu waladun waladaa joog sawaaun kaana dakaran ow unhan wuxuu doona ha noqdo aabbihii isaguna waa ahlu sudus halaad isagana siisay hooyadiina hal xabaad siisay maxaa soo haray hal xabbaa soo haray halkaas xabba marka oo soo haray waxaa qaadanaya aabbihii muxuu ku qaadanaya casabannimo ilaa isagu fardan wa tacsiiban ayuu wax ku qaatay imisuu xoolo leeyahay marka isagu xoolihii isku goyn wuxuu farad ku qaatay sudus hal xabbuu ku qaatay tacsiibna wuxuu ku qaatay casabannimo uu ku qaatay hal ulu ku qaatay imisuu haystaa marka majmuuciisa xoolaha haddii la jamciyo aabba uu haysto labuu haystaa gabadhiina imisay haysataa oo miidku dhalay saddexay haysataa meeshan marka maxaa yimid gabarh ka dhaxal badisay nin ka dhaxal badisay marka lidakari midlu xadi lunhayayn waa fii bacdi almasaa'il masaa'ilka qaar marka wax la qaybiyo oo la qoondeeyo waxaa dhici karta gabaru inay nin ka dhaxal badisaba gabaru inay nin ka dhaxalso waa masaa'il badan weeye oo tusaalooyinkooda iyo amhiladooda laba iyo saddex iyo afar midna aan lagu soo koobi karin wahuwa fardu wahuwa fardu labi aabbahaasoo macal waladi oo waladalibni ahaaday wa farduljaddi awoowo qoondadiisii wey sudusku awoowna waxba ku dhaxlaa awoowahaasoo cinda cadami labi aabba weyntiisa agtiisa ahaaday aabba ma joogo awowaa taagan meesha hadduu aabba joogi lahaa awowa safka sooma galeenba oo maxjuubuu noqon lahaa oo la xijaabi lahaa wa farduljaddi aabbo awoowo qoondadiisii wey awoowahaasoo cinda cadamil-abi aabba weyntiisa agtiisa ahaaday wa huwa sudusku haddana fardul waaxidi hal qof qoondadiisii wey halkaas qofoo min waladi alummi hooyada carruurteeda carruurtaa xaggooda ka ahaaday oo maxaa lagala jeedaa min waladi alummi min waladi alummi ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye meydaa dhintay wuxuu ka tegey walaalkiis oo ku hooyo ah waladulum macnihiisa sidaa wey walaalkiis oo ku hooya ama walaashiis waa isla mid ama daker ka dhig ama unho ka dhig isku macnowo marba haddii meyd uu dhinto walaalihiis oo hal ah oo ku hooyo ah uu ka tago ama nin ha noqdo ama gabar ha noqdo wuxuu qaadanaa sudus lix meelood hal xabo ayuu qaadan waa liqowlihi tacaala qowlka ilaahay wain kaana rajulu nin hadduu ahaado yuurahu mid la dhaxlayo kalaalatan ay laa walada walaa waalida kalaala maxaa lagala jeedaa laa walada walaa waalida waalidna kama tegin carruur uu dhalana kama tegin aw imra'atun ama haweenaya iyadana waxaa lagu dhaxlaa kalaala waa haweenay dhimatay oo kalaalo lagu dhaxlmayo laa walada walaa waalida waladna kama tegin waalidna kama aysan tegin walahu meydkaas laakiin waxaa u jooga oo uu ka tegey akhun ow ukhtun waladna kama tegin waalidna kama tegin meydkii laakiin waxaa u jooga walaalkiis ama walaashiis maxaa lagala jeedaa min alum oo ku hooyo ah oo ku hooyaa lagoola jeedaa falikulli waaxidin minhumaa assudusu waa ikhwan lumaa loola jeedaa mid walba wuxuu leeyah ilaahay jala jalaaluhu sudusuu leeyahy sudus ayuu leeyahay marka haddii marka hadda kitaabka sheekh wuxuu noogu sheegay wahuwa fardu اlwaaxidi min waladi اlummi waa hal oo meydkii ku hooyo ah ama ha noqdo walaal ha noqdo oo dhadiga ama walaal ha noqdo oo laba waa isku mida waxaanu nidhi sudusaasuu qaadan hadduu batana laba meydkii ku hooyo ah saddex meydkii ku hooyo ah hadduu noqdana fain kaanuu akثara min dalika fahum shurakaau fi الثuluث waa ka ilahi yihi jala jalaaluh haddii intaa ay ka bataan fahum shurakaau fi ثuluث ثuluثkaasay shirka ku noqonayan weliba bisawiyati lidakari ma aha masaa'ilka waxay ka mid tahay lidakari midlu xad ilunhayeyn aysan ahayn haddii waladul um meesha ay joogaan waladul um hadday xoolo ay qaybsanayaan waladulum waxaa lagala jeedaa waa walaalo meydka ku hooyaa haddii xoolihii ay qaybsanayaan fahum shurakaau fi ثuluثi bisawiyati waa sinaysanayaan wiilka iyo gabadhu waa ku sinaanayaan marka masaa'ilka waxay ka mid tahay ragga iyo dumarku ay markaas ay sinaysanayaan dhaxalkii ay ku siman yihiin aan loo kala badinayn waladul umaa ka mid watasqudu اljadaatu ayeeyooyin way dhacaan jiho kastoo ayeeyo ay ka timaado oo maxay ku dhici bilummi hooyo noolay ku dhici hooyo hadday noosha ilaa iyadaa ka sokaysa iyadaa ka sokaysa ayeeyo dhaxalkii waxba kuma laha waاlajdaadu awowayaal iyaguna way dhacaan bilabi aabbay ku dhacaan aabba haddii uu joogo uu nool yahay awoowo isaguna wax ma dhaxlo wayasqudu waladulummi halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay maadaama uu soo sheegay sheekhu raximah ullahu tacala qof walba qoondada sharcigu uu qaadanayo qaabka laysku xijaabo qaabka laysku xijaabo oo laysku rido ayuu galay wayasqudu waladulummi hooyada weladkii ay dhashay weladkaasi wuu dhacaa waladulum maxaa loola jeedaa waa akhun min alum yani meydku ku hooyo yahay ku aabba ma aha meydku ku hooyo yahay saasaa lagala wadaa waladulum waladulumkaasi oo meydka ku hooyo ah wuu dhacaa sawaaءun kaana dakaran aw unhaa waa isla mid midkan dhacaya ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo marba hadduu meydka ku hooyo yahay wuu dhacaa ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo maca arbacatin afar micigooda ku dhacaa afartana ka adag oo ridaysa oo yaani dhaxalkii ka tuuraysa afartan hadday joogaan meydka walaal ku hooyaa dhaxalkii ma soo fadhiisan karo haddii afartan ay joogaan afartan maxay yihiin alwaladiyaa jooga waladaa jooga meydka uu dhalay carruur meydka u dhalay haddiiba uu joogo qof dhahaya meydkan ku hooyo ahay meesha ma iman karo carruur meydka uu dhalay marba haddii meesha ay joogaan sawaaءun kaanuu dukuuran aw inaatan carruurta meydka u dhalay ama gabdho ha noqdaan ama wiilal ha noqdaan marba haddii carruur meesha uu joogo hal xaba ha noqdo laba ha noqdo jamaaca ha noqdo waa isla mid marba wax uu meydka u dhalay haddii meesha uu joogaan walaal meydka ku hooyaa ma iman karo wa waladi اlibni wa maca waladi اlibni wiilka waladkiisii ayuu la dhacaa haddana walaalka oo meydka ku hooyaa waxaa kaloo xijaabaya oo ridaya waladulibni waladulibni maxaa lagala jeedaa waa wiil markaas waa carruur oo meydku uu awoowo u yahay oo wiilkiisa u dhalay meydka awoowo u ah wiilkiisaa dhalay wiilkaasa dhaleoo meydka awoowo u ah kaas hadduuba joogo midkan oo dhahaya meydkiiaan ku hooyo ahay kanaa xijaabaya awoowaha loo yahay sawaaءun kaana dakaran aw unhan midkaan weydku uu awoowaha u yahay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo wuxuu ridahayaa akhli ummin akhli ummin waa ka awood badan yahay waa ridahay waalabi wuxuu kaluu ku dhacaa akhli ummin aabbana waa ku dhacaa aabbaaba taagan oo dhahaya meydka anigaa dhalay kanina muxuu yahay meydkan ku hooyo ahay aabbaa ka awood badan waa ridahay kii walaalkii waa la ridahay waalabi aabbe ayaa isagana riday leanna waxaa weeye aabbaha aabbaha wuxuuba ka adag yahayba uu xijaabaa kuwa shaqiiqayn kuwa ashiqaahoo meydka ku aabbayo hooyo ah ayuuba ka adag yahay aabba oo dhaxalka ugu diidi kara ma soo fadhiisan kartiinuu leeyahy marba haddaan anugu aabba ahay maxaad u malaynaya waladul-um marka meydkan ku hooyo ahay ayaadba leedahaye kii meydka ku aabba iyo hooyo ahay ah xataa waxaa ridaya aabbe aabbe waa awood badan yahy aabe wood badan yahay marka waladuluma hadda sheekh noo sheegay hadduu shaqiiq yahay xataa wuu ridahay aabbo walabi aabbana waa ku dhacaa waladulamki waljadiya xataa ku dhacaa awowi yacni meydku waxaa jooga awowihiisaa meeshan jooga oo aabbihii dhalay ayaa jooga isaguna wuxuu leeyahay meydkan ku hooyo ah waa la ridahaya kaas meydkan ku hooyo ah dhacaya marka afartaasuu ku dhacahay alwalad walad alibni walabi waljaddi afartaasuu ku dhacahay wayasqud اlakhu walaalku isaguna wuu dhacaa walaalkaasoo lilabi wاlum aabbaya hooyo u sugnaaday oo meydka ku aabbaya hooyo ah walaal meydka ku aabbaya hooyo ah waxaa xijaabaya oo ka awood badan maca halaaثatin saddex micigoodu la dhacaa saddexdana ka awood badan oo saddexdan haddii ay joogaan mid ka mid a walaal dhahaya meydkan ku aabbaya hooyo ah ma iman karo alibni wiil wiil meydka uu dhalay wiil meydka uu dhalay ayaa meeshan taagan oo jooga asna wuxuu leeyahy meydkan ku aabbaya hooyo ah ma iman kartidaa la leeyahy marba haddii wiil hadduu meesha uu joogo hadda fiiri xagga markaa la marayay wayasqudu waladulumi maca arbacatin ula dhacaa waladulum yani kii dhahaya meydkan ku hooyo ah afaraa ridaysaanu lihi maxaa ridaya alwalad ayaa xagga laga cabira waladaa ridi karaa lihi waladkaas maxaanu nidhi sawaaءun kaana dakaran ow unhaa gabadh xataa way ka adagta gabadhii way ka adagta way xijaabi gabadhay xijaabaysa walaalkii oo meydka ku hooyada ahay laakiin walaalkan oo meydka ku aabbaya hooyo ah gabarh meydka uu dhalay ma xijaabi karto maxaa xijaabi kara wiil aa ka adag wiil meydku dhalay labada masalo marka farqiga udhexeeya fiir farqiga udhexeeya labada masalo fiir wayasqud اlakhu walaalkii wuu dhacaa walaalkaasoo lilabi wاlummi aabbay hooyo u sugnaaday maca alaaatin saddex micigoodu la dhacaa albni ayuu la dhacaa wiil meydku dhalay haddiiba joogo walaal meesha ma soo geli karo alibni waa la dhacaa wabni libnina waa la dhacaa wiilka wiilkiisii meydkaa awoowo u ah meydka ayaa awoowo u ah walaal ma iman karo walabiyu haddana ku dhacaa aabbihii waatii aanu dhehina aabbuhu xataa ashiqadu ka adegaya akh shaqiiqa walaalaha shaqiiqa ahoo meydkan ku aabbay hooyanahay dhahaya aabba hadduu taagan yahay ma iman karaan shaqiiq marka aabbuhu waxaa weeye walaalkii shaqiiqa ahaana wuu xijaabi waladulumkiina waan soo marnay wuu xijaabi karay oo meydka ku hooyada ahaaba walabi aabbana wuu ku dhacaa wayasqudu waladulabi aabbaha waladkiisu wuu dhacaa bihaaulaa'i kuwan ayuu ku dhacaa kuwaasoo ahalaaثati saddexdii hadda aan soo marnay waladulab maxaa lagala jeedaa waladulab waxaa lala jeedaa waa walaal meydka ku aabba ah ilaa maxaan soo qaadanay walaal meydka ku hooyaa inta ridda waan soo marnay walaal meydka ku aabba iyo hooyaa inta riddana waan soo qaadanay halkaa masala noo dhibanaad maxay tahay walaal meydka ku aabba ah ayaa noo harsanaa hadduu ka hadli sheekhu marka wayasqudu waladulabi waladulabi waa akhliabaa lala jeedaa yani akhliabaa lagala jeedaa wayasqudu wuu dhacaa waladulabi aabbaha waladkiisi wuu dhacaa waa meydkan ku aabba ahi mid dhahay bihaaulaa'i kuwanuu ku dhacaa kuwaasoo alaaata saddexda saddexda lagala jeeda maxay tahay albni wabni libni waalabi waa saddexdii uu ku dhici jiray walaal ku aabbay hooyo ah ilaa kana wuxuu leeyay meydkii aan ku aabba ahay bis saddexdii xijaabi jirtay meydka walaal ku aabbay hooyo ah asagana way ka adag yihiin min baabi owla waa ka daran yihiin way ka adag yihiin saddexdii wuxuu kaluu ku dhacahayaa oo ridaya walaalka meydka ku aabba ah wa bilakhi lilabi waalumina waa ku dhacaa walaal oo lilabi waalummi u sugnaaday oo meydka ku aabbay hooyaa shaqiiqa meesha waxaa isla jooga walaal akh liabin iyo akhi lilabi waalummi kan waa shaqiiqoo wuxuu leeyahy meydkan ku aabbay hooyo ah kanna wuxuu leeyahy meydkan ku aabba ah kan meydka ku aabba ah waa la ridahaya marka kana ka awood badan waxama dhaxlayo kaas wa arbacatun afar ruux yucasibuuna waxay casabo geliyaan akhawaatihim gabdhaha walaalahooda ah ayay afar ay casabo geliyaan waa casabatu bilghayra la yidhaha casaba bilghayr yacni afar qof gabdhaha walaalahooda ay casabo geliyaan maxaa lagala jeedaa haddii gabdhaha walaalahooda ay la joogaan oo ay la nool yihiin lidakari midlu xaddi lunhayeyna u kala qaadanayaan saasaa lagala jeedaa oo wiilkana laba ulu qaadan gabadhuna hal ulay qaadan afartan gabdhihii walaalaha saasay ka dhigaan maxay yihin afartaasi alibnu wiilaa meeshii jooga wiilkaas haddii markaa walaashiis ay joogtana walaashiis ayaa joogta muxuu ka dhigaa walaasha casabuu ka dhigaa lidakari midlu xaddi lunhayeyn ay u qaadanayaan xoolihii mid yani qoonda wiilkuna qoonda gooniya ma qaadanayo gabadhuna qoonda gooniya ma qaadanaysee waxaa layihi wiilkana laba ul hala siiyo gabadhana ul sidii rag iyo dumarku waxu qaybsan jireen wabnulibni wiilka wiilkiisii oo meesha waxaa isla jooga ibnulibni iyo bintul ibniyaa isla jooga walaalhiisu ma aragta see wax lagu qaybinaa marka ibnulibni iyo bintulibni waa walaalo lidakari mitl xad ilunhayna lagu qaybina wiilkana laba ulaalasiin gabadhana hal ulaalasiin walakhu walaal walaalkaasoo min alabi wاlummi aabbay hooyo xaggooda ka ahaaday alakhu min alabi wاlummi waa joogaaya maxaa kaloo le walaashiisna waa la joogtaa ukhtu min alabi wاlummi way la joogtaa muxuu ka dhigay marka casabuu ka dhigay oo casabo geliyey lidakari mitlu xadi ilunhayayn ay u kala qaadanayaan walakhu walaal walaalkaasoo min alabi aabba xaggiisa ka ahaaday alakhu min alabi iyo alkhtu min alabi yaa wada jooga see wuxuu kala dhexshiinay marka lidakari mitlu xadi ilunhayayn saasaa lagala jeeda arbacatun yucasibuuna akhawaatihim marka sheekh hadda wuxuusan sheegin hadda walaalihii sheekhuu noo wada sheegay oo wuxuu yidhi alakhu min alabi wاlummi iyo ukhto min alabi wاlummi waa iscasabayaanoo walaalkaa gabadha walaashiisa casabo gelinayu yidhi wاlakhu min alabi maca alkhti min alabina waa iscasabeeyaanoo wiilkaa casabo gelinaya walaashiisa maxaa ka maqan marka oo sheekhuusan noo sheegin alakhu lilummi oo walaashiis la jooga see la yeeli taas masaladaasi see noqon ilaa walaalihii dhinac walba waa u rogrogay sheekh laakiin wuxuusan sheekhu inoo sheegin alakhu lilummi maca alkhti lilum oo waxaa jooga wiil iyo gabar oo mid walbaa meydkii ku hooyo ah ayaa jooga waan soo marnay masalada ma casabo gelinaa maya ma casabo gelinayo oo hadduusan casabo gelin see yeelin marka fahum shurakaau fi الثuluثi fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi الثuluثi waa tii aayadda hadda aanu kusoo qaadanayno marba haddii waaxidba uu ka wato waaxid haddii uu ka bato fahum shurakaau fi الثuluثi bisawiyati weliba waa sinaanayaan lidakari ma jirto lidakari mitlu xadi luntayn ila waan soo qaadana masaladan haddii marka ukhtu min alummi iyo akhun lilummi ay wada joogaan ma iscasabo geliyaan ma iscasabo geliyaane waxa weeye xoolihii bisawiyati si sinaansho ah ayay u qaybsanayaan wa liqowlihi tacaala yuusiikum allahu fii awlaadikum ilahay wuxuu idinkala dardaarmay carruurtiinna lidakari waxaa u sugnaaday mitlu xadi lunhayayn waalawlaadu tashmalu waxay kulminaya alabnaa'a wa abnaa'a alaabaa wa arbacatun afar ruux yarihuuna way dhaxlaan duuna akhawaatihim walaalahood ka sokay dhaxlaan waxaa jira afar ruuxoo raga oo iyagu wax dhaxlaya gabdhaheena oo iyaga walaalahood ahaa aan dhaxal wax ku lahayn waa mas'alo cajiibow afar waxa weeye waa walaalo wiilashiina afartaas dhaxalkii waxbay ku leeyihiin gabdhaheena ma dhaxlayaan waana walaalo fiiri marka masaladan wa hum afartaasi alacmaamu waa adeeradii isagu muxuu wax ku dhaxlaa alcammu haddii walaashiis ay joogto oo walaashii magaceedu maxay tahay alcammatu waa eedo dhaxal wax kuma leh dawi larxaamaa la yidhaha baabulmiiraas markii la joogo dawi larxaam abti iyo eedde iyo dawi larxaamaa laysku yidhaha dawilarxaam ay gelayaan wa banul acmaami adeerada wiilashii uu dhalay maxaa muqaabilkooda noqonaya bintul acmaam adeerka gabdhihii u dhalay waa yacni gabadhii u wiilkaa isagu waxbuu dhaxli bintulcamkiina dhaxal ma yeelanayso wa banul akhi walaalka wiilashiisii bintul akhina laa tarisu waa dawi larxaam bintul akh kanna waxaa weeye waa ibnul akh walaalkiina waxbuu qaatay oo ibnul akh oo isaga dhahaya meydka adeer i ah kanna gabadhiina waxay leedahay ana meydka adeer i ah gabadhii marka dhaxal ma yeelane walaalkeeda dhaxal yeeshay wa casabaatu lmowla sayidka qaraabooyinkiisii sayidkaasoo almuctiqi ee wax xoreeyey sayidkii wax xoreeyey qaraabadiisii asagii ma joogo asagu hadduu joogi lahaa asaa wax dhexli lahaa yacni ninkani qofkan wuxuu soo maray addoonnimo waa la xoreeyey markii la xoreeyey xooluu yeeshay waa dhintay qaraabana ma joogto ninkaa la soo xoreeyey oo xoolaha yeeshoo dhintay qaraabadiisiina ma noola yaa la aadi jiray haddii qaraabo la waayo muctiqaa dhaxalka yeelan jiray qofkii soo xoreeyey sayidkii soo xoreeyey ayaa dhaxalka yeelan jiray sayidkiina ma noola isna sayidkii hadduusan noolayn xaggee la aadi jiray sayidkii wax ma ka tegey qaraabadiisii qaraabadiisii marka maxaa dhexlaya kuwa ragga ah ibnulmuctiq a dhexlaya laa bintul muctiqi bintulmuctiq ma dhexlaysee ibnulmuctiqa wax dhexlay marka afartaas masalaa jirta wa arbacatun yarihuuna duuna akhawaatihim saasaa loola jeedaa waxaa jira afar oo iyagu wax dhexlaya gabdhihii walaalahoodu la dhashana aysan wax dhexlaynin afartaa masalo faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara fii axkaami اlwasiyati dardaaranka axkaamtiisii ayuu u fasal yahay halkan wuxuu uga hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala dardaaranka iyo axkaamta sharcigu uu ka jireeyey nabigeena salى اllahu عalيه wasalam xadiiska ibnu maajah uu sunankiisa ku warinayo wuxuu ku yidhi almaxruumu man xurima alwasiyata qofka la hoojiyey waa qofkii laga hoojiyey dardaaranka marka qofka maxaa la doonay isagoo caafimaad qaba oo xibin aysan xanuunaynin oo wax mushkilaahina aysan jirin inuu iska dardaarmo waa sunno muxuu ka dardaarmi wixii daymanahoo lagu leeyahay inuu yidhaaho war ogaada xuquuqda bini aadamka iyoaana la dhimane intaasoo daymanaha laygu leeyahay ogaada hadduu wax uu dardaarmayo ay jiraan oo xoolo ah xoolahaas haddaad dhinto qof hebel oo miskiinkaa ha la siiyo qofkaa ha la siiyo meesha maaragtaay ha la iga dhigo dugsi qur-aan ha la iga dhigo booskaas booskaas masaajid ha la iga dhigo wasiyadaasi waa sharci adigoo caafimaad qaba adigoo caafimaad qaba liannahu xadiiskii cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa waxaa kaloo ka mid ah qowluhu tacaala min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin oo dhaxalka marka xoolaha la dhexlayo waa dardaaranka markii laga saaro ka bacdi wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmay ow daynin bacda qadaa'i deyn ama deynka markii xoolaha laga bixiyo ka bacdi markaas wey marka la dhexlayo xoolihii axaadiistana waxaa ka mid a maa rawaahu lbukhaari wa muslim can ibni cumar ana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam qaal maa xaqu mri'in muslimin qof muslima xaq uma laha qofkaas muslimka ahu lahu shay-un yuusaa fiihi wax la dardaarmaba hadduu leeyahay xoolo la dardaarma hadduu leeyahay yabiitu inuu seexdo xaq uma laha leylatayn laba habeenoo isku xigta inuu seexdo xaq uma laha ilaa haddii labada habeen ay soo martaba wasiyatu dardaarankiisa maktuuba waa in la qoro cindahu agtiisa waa in lagu qoro laba habeen hadday soo wareegto waxbaa isbedeli kara dardaarankaaga qor wax hadday isbedelaan oo deyn cusub lagugu yeesho oo adigu aad deyn wax ku leedahay marka dardaaranku waa sunno adoo caafimaad qaba ayaana la dooni inaad dardaaranto ee jirro kuma xira iyo adoo mashaakil iyo khatar ku dhex jira kuma xira kuma xira watajuusu lwasiyatu wasiyadu dardaaranku wuu bannaan yahay bilmacluumi wax la og yahay in la dardaarmo way bannaan tahay walmajhuuli wax aan laga jaahil yahay oo aan la garanayn in la dardaarmo isagana way ansixi sheekhu wuxuu ku leeyahay wasiyadu qadaayaadka kale iyo masaa'ilka kale waxyaalahay uga duwan tahay waxaa ka mid ah iyadu tasixu bilmacluumi waalmajhuul shay macluum oo la yaqaana waa la dardaarmi karaa oo maalan waxaad leedahay booskan jid hal dhinacaa uu ka maro xaafaddaa ku yaalla cabirkiisu sidaa yahay hebelaan u dardaarmay waa boos macluum oo la yaqaan wax majhuulana waa ku ansixi majhuulka u ansixaysa maxaa ka mid a waxaan la oqoonba waxaan loo jeedin oo wuxuu yahayba aan la garanayn waxaa ka mid a kalwaladi fii badni shaati neefkaan neefkaan riman calooshiisa waxa uu ku jiro calooshiisa waxa uu ku jiro neefkan dhali doonaan kala jeeda neefkan dhali doona calooshiisa waxa ku jiro hebelaan u dardaarmo hadduu dhalo ama orgey ha noqdo ama waxar ha noqdo waa majhuul lama yaqaan waxaan xataa inuu yani meyd noqon doonaa laga yaabaa neefkanba wax dhiciso meyda uu dhalana xataa waa dhici kartaa majhuulka waa isaga ansix wasiyada way dardaaranka walmawjuudi wax mawjuuda waa ku ansixi oo jooga walmacduumi wax macduumoo la waayo hadda aan jooginna waa ku ansixi wax mawjuudana way ku ansixi macduumana way ku ansixi wasiyada waxyaalaha cuquudda kale ay uga bedelan tahay ayaa ka mid ah macduudka maxaa ka mid a waa ka hamari shajarati qabla wujuudiha geedkan lacalla hadduu midho dhalo midhihiisa hebelaan u dardaarmee ha la siiyo geedkiina wax midhaaba hadda ma hayaba wax midho ah oo hadda uu hayo ma lahan oo maxduuma w oo la dardaarmi karo wa hiya wasiyadu kaa'inatun min athuluthi saddex meelood hal meel xaggiisay ka ansaxdaa oy ka ahaataa min athuluth maxaa lagala jeedaa yacni xoolahaaga saddex meelood markii loo qaybiyo hal meel uunbaad dardaarmi kartaa oo sharcigu kuu ogolyo labada meeloodoo kale waxaa lagaaga xayiray lixaqi lwarahati warahada xuquuqdoodii ilaa haddii qofka laysaga fasixi lahaa oo la dhihi lahaa waxaad rabto waad dardaarmi kartaa qofka maxaa dhici karta markuu xoogaa duruufo adag ay soo wajahaan oo xanuun uu isleeyahay kama caafimaadaysid markay ku dhacaan waxaa laga yaabaa inuu is yidhaha xoolahaaga dhanba iska hormari kulli waa wad ii wada sadaqo waa dardaarmi inuu yidhaha oo hal boos aan laga dhaxlin hal dirham iyo hal dinaar inaan laga dhaxlin ayaa dhici karta u yidhaha xoolahaygii o dhan oo markaa waratada uu qadiyo dadka dhexli lahaa inuu qadiyo ayaa dhici karta sharciga marka xikmadiisa muxuu sameeyey saddex meelood hal meel ayaa dardaarmi kartaa labada meelood oo kale waxaa lagaaga xayiray oo lagaa joojiyey lixaqi اlwarahati warahada xaqoodii ayaa lagaaga joojiyey walaslu fii dalika maa rawahu اlbukhaariyu wa muslim can sacd bni abi waqaas qaal caadani nabiyu nabigaa isoo booqday sala اllahu alayh wasalam faqultu waxaan idhi yidhi waa sacd bn abi waqaas yaa rasuula allahi usii bimaali kulih maalkaygu o dhan ma wada dardaarmi karaa qaala laa maya ma wada dardaarmi karto qultu fashadr kalabar ma dardaarmi karaa qaala laa qultu aلثuluث saddex meelood ma dardaarmi karaa qaala faثuluثu waثuluث kaثiir aلثuluثu yakfi ثuluثkaaba kugu filan waثuluثu kaثiir waa badan yaho sadaqa waa kugu filanya ثuluثkaa dardaaran inaka adiga saacadow an tadaca inaad isaga tagto waratataka dadka ku dhaxlaya aqniyaa iyagoo aad ka tagtid hani ah oo hodan ah ayaa khayrun kaaga khayr badan min an tadacahum waratada inaad ka tagto caalatan iyagoo sabool ah yatakafafuuna annaas dadka gacmaha u hoorsada fii aydiihim dadka gacmahooda hoorsada waxaa kaaga fiican iyagoo xoolale dadka ku dhaxlaya inaad ka tagto wainaka adiga mahma anfaqta waxaad bixiso min nafaqati nafaqaa fa innaha nafaqadaasi sadaqo wey oo carruurtaada biilka aad siinayso iyo xaaskaaga xataa waa kuu sadaquu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam oo sadaqadu maaha midda aad la dardaarmayso kaliya mooye middan biilka aad bixinayso waa sadaqo haddaad u niyeysato xataa luqmati luqmada allatii luqmadaasoo tarfacuhaa aad u koryeelaysid ilaa fi imra'atika islaantaada afkeeda luqmada aad gelinaysid xataa waa kuu sadaqo wa casa allahu ilahi waxaa suurtagala an yarfacaka inuu cudurkan kaa kor yeelaba fa yantafica bika naasun dad ay kugu nafciyaan inaad noolaataan ba rajaynahu yidhi nabigu sala allahu alay slm muddo dheer aada noolaatid oo cudurkan aadan u geeriyoon dad badanna ay kugu anfacaan wa yudara bika bisababika aakharuun dad kalena sababtaada lagu dhibo gaaladuna ay kugu dhibtoodaanoo ay kaa naxaan cadowga gaaladuna ay kaa naxaan oo cumri dheer oo madiid ah ilaahay uu ku siiyo mu'miniintuna ay kugu farxaan ayaa dhici karta waana sidii rajadii nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaa xaqiiqo noqotayoo dagaalkii qaadisiye ninkii hogaaminayey oo furus lagu xoreeyey ayuu ka mid ahaa dowladda furus markii lala dagaalamayay qaadisiye asagaa hogaaminayay sacd bin abi waqaas soddon sano ka badanuu noolaaday cudurkaas ka bacdi markaasna gabaraa u joogtay carruur fara badanna uu dhalay markaa sacd bin abi waqaas walam yakun lahu yowmaidin ilaa ibnatun markuu sidaa u dardaarmayo dhahaya rasuul ilahi ma dardaarmo hal gabar uu lahaa wa can ibni cabbaasin qaal low qadda annaasu ila rubuc ibnu cabbaas wuxuu yidhi dadku hadday nusqaamin lahaayeen oo dardaaranka afar meelood hal meel haddii dardaarmi lahaayeen saasaa ila fiican wuuhi meeshii thuluth la yidhi in laga sii yareeyaba thuluth wax ka yar wax ka yar maxay yihin afar meelood hal meel ayaa thuluth ka yar afar meelood mar in laga dhigo lianna rasuulullahi wuxuu yihi cbdullahi bn cabbaas rasuulka ale sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi athuluth wathuluthu kahiirun ow kabiirun nabigu wuxuu yihi ulidku waaba badan yahu yidhi yidhi nabigu sala allahu alay wasalam marka in laga yareeya ila fiican yidhi maadaama nabigu yihi ulidku waaba badan yahy in laga yareeyo ayaa ila fiican yidhi waxaa la dardaarmayo fain zaada qofkii hadduu saddex meelood dardaarankii ka siyaadiyo oo maalan uu yidhaha xoolahaygoo dhanba waa dardaarmay kulli xoolahaygoo dhanba waa ii sadaqo waa dardaarmay hadduu yidhaha wuqifa waa la joojinaa maalkaas calaa ijaazati alwarahati dadka dhaxlaya ogolaashadoodaa lagu istaajinaa dadka adiga ku dhaxlayaa laleeyahay ma ogoshihiin mase qofkani xoolihiisii oo dhan ama hulud ka badan uu sadaqaystay oo u dardaarmaye ma ogoshihiin mase haddii ay yidhaaheen annagu ma ogolin xaqay u leeyihiin huluduu ku ansixi markaa saddex meelood hal ul ayuu dardaarankii ku ansixi hadday yidhaahaan waalidkeennu wuxuu dardaarmay waa fasaxnay waa saxiix xaqay u leeyihin ayadana fasaxa iyo diidda labadaba xaqay u leeyihiin walaa tajuusu lwasiyatu dardaaran ma bannaana liwaarihin qof wax dhaxlaya in wax loo dardaarmo ma bannaana ilaa an yujiisahaa wasiyadaas inay ogolaadaan maahane baaqil warahati dadka wax dhaxlaya baaqigood inay ogolaadaan mooye qof dhaxalkiiba wax ku leh ma bannaana in wax loo dardaarmo oo maalan carruurtaadii oo kale wiil ka mid a ama gabar ka mid a ayaad si gaara inta kala soo dhex baxday carruurtii ayaa tiri booskaasaan u dardaarmay dhaxalkiina wax ku leeyahay oga marka laba xaqaad siisay xaqii oo dhaxalka uu ku lahaa iyo xaqa dardaaranka gooniya ma bannaana ilaa caruurta kale iyo dadka kale dhaxalka wax ku leh inay ogolaadaan mahale oo yidhaahaan war aabe hadduu sidaasba isagu uu doortay oo si gaara uu caruurtii kaala soo dhex baxay waa ogolaanay hadday dhahaan sax wey haddii laakiin ay diidaan oo yidhahaan annagu ma ogolin ma ansaxayso waarif in wax loo dardaarmo ma ansaxayso marka walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu dardaaran ma bannaana liwaarihin ruux wax dhexlaya in loo dardaarmo ma bannaana ilaa an yujiisahaa wasiyada dardaarankaas baaqil warahati kuwii wax dhexlayay warahati jamcu waarih wa waa jamca laga macnay jamcu waarih alwarahati kuwii wax dhexlayay baaqigoodii inay iyagu wasiyadaas iyagu ay ogolaadaan ey waxaa loola jeedaa idaa raduu bihaa haddii dardaaranka raalli ku noqdaan wawaafaquu calayha ay waafaqaan lianna almanca lixaqihim diidmada waa xaqoodii faidaa raduu bihaa haddii wasiyada ay raalli ku noqdaan saxad waa ansaxaysa can abi umaamata qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul in allaha acdaa kula dii xaqin xaqahu ilaahay qof walba xaq u saaxiib ahaa xaqiisi wuu siiyey falaa wasiyata dardaaran ma bannaana liwaarihin ruux waaris oo wax dhexlaya looma dardaarmi karo yuu rasuulku sala allahu alay wasalam ilaa waratada kale inay ogolaadaan mooye wa tasixu lwasiyatu wasiyadii dardaarankii wuu ansixi yuu ka ansixi min kulli baaliqin qof kastoo qaangaara ayuu ka ansixi baaliqaas oo caaqilin ee caaqil ah oo wax garanaya likulli mutamallakin likulli mutamalikin shaksi walba oo wax milkin karana in loo dardaarmo ayaa ansixaysa wa tasixu lwasiyatu wasiyadii dardaarankii uu ansixi min kulli baaliqin ruux kastoo qaangaara xaggiisa ayuu ka ansixi baaliqaasoo caaqilin ee wax garan kara oo ansixi sheekha halkan wuxuu ka gudageli yaa dardaarmi kara sheekh wuxuu ku leeyahay dardaaran waxaa dardaaranku ka ansaxayaa qofku inuu qaangaar yahay haddana caaqil yahay caaqil la yidhi maxaa baxay waxaa baxay qofku hadduu majnuun yahay hadduu majnuun yahay wasiyadiisii ma ansaxayso inuu asaga wasiyo sameeyo u dardaarmo ma ansaxayso laakiin sharaxan hoose wuxuu ku leeyahay walow kaana sabiyan mumayisan haba noqdo saqiir caqli leh liannahaa tusrafu liannahaa tasarufun mudaafun limaa bacda almowt waa wax geeri ka bacdi qofka uu qaadanayo wasabiyu saqiirkana yumnacu waxaa loo diidaa min atabarucaati almaaliya maalkiisa inuu tabaruco uu sadaqaysto xaala alxayaat intuu nool yahay lianna dalika yaduru bihi isagay dhibi intuu nool yahay hadduu wax sadaqaysto amaa bacda almowt wixii ah oo saqiirkiioo caqli leh uu leeyahay markaan geeriyoodo ka bacdi xoolahaas qof hebel ha la siiyo falaa yaduruhu tabarucuhu bimaalihi markaas ma dhibayo leanna waaba geeriyoodaba waaba geeriyooday marka shaarix wuxuu ku leeyahay saqiirku hadduu caaqil yahay oo mumayis iyo wax kala soocayo dardaarankiisu isagana waa ansixi liannahu bacda almowd ay walba la milkin lahaa bacda almowd ayaa wasiyada la milkiyaa ee xaaladan lama milkiyo maxaa la dardaarmi marka yaa loo dardaarmi likulli mutamalikin qof wa qof walba wax milkin kara wax loo dardaarmi karaa waa qofkii wax la siinayay laamta waxaa weeye midda loo isticmaalay likulli mutamalikin waa qofkii wax milkinayo loo dardaarmayo qof walba wax milkin kara ay min man huwa min ahli tamallug wa xaaladdaasba yuusan wax milki karin hadduu doono walow ma'aalan mustaqbalkaba wax milki doono hadduu rabo ee masalada lagala jeedaa bian kaana xamlan uuruuba noqdaba oo maala qofku wuxuu leeyahay gabadhan uurka ay sido ayaan gurigaas u dardaarmay waa ansixi uurkii hadda wax ma milkin karo laakiin mustaqbalka hadduu noolaado ayuu wax milkin karaa marka macnaha masalada saasaa lagala jeeda likulli mutamalikin ay man huwa min ahli tamalluki walow xamlan uurba ha noqdee qof mustaqbalka wax milkin kara waa loo dardaarmi oo uurka in wax loo dardaarmo way ansixi wa fii sabiili illaahi in wax lagu dardaarmana way ansixi oo qof shaksiyoo gaara hebelaan u dardaarmay oo xoolahaas ha la siiyo ma dhihine wuxuu yidhi xoolahayga fii sabiilillahi yaan u dardaarmay uu iska yidhi yaa la siin marka fii sabiilillah waa badan yahay masaajiddi waa fii sabiili illah sadaqadii waa fii sabiili illah ceel wax lagu qodo waa fii sabiili illah yaa la siin shaksi ma sheegin jiha caamuu ka hadal leanna waxaa weye wasiyada laba qaybood wa lishaksin mucayanin walijihatin caamatin shaksi mucayana in wax loo dardaarmo hebel xoolahayga ha la siiyo haddaan dhinto jiha caamana maxaa lagala jeedaa jihada caamada waa masalada sheekhu noo sheegayo fii sabiili illaahi yaan u dardaarmo xoolahayga fii sabiili illaahi yaa la siin marka fii sabiili illaahi waxaa loo iili markaas masrafu zakaat wixii fii sabiili illahi lagu macnay jiray oo zakada markii la joogo fii sabiili illaahi yaa loo yiqiinay baabu zakaat markii la joogo fii sabiili illahi waxaa loo yiqiinay tusrafu lilgusaati fii sabiili illah ciidamada mujaahidiinta ah oo dowladda aan mushaar uga qoondaysnayn dadkaasaa fii sabiili illahi macnihiisa lagu fasiri jiray baabu lwasiyati markii la joogana qofku hadduu yidhaha fii sabiili illahi wax u dardaarmay waxaa loo iili dadkii khusaadda ahaa oo mujaahidiinta ahaa oo dowladda markaa aan qoonda rasmi aan ku lahayn dadkaasaa la siin watasixu lwasiyatu wasiyadii way ansixi waxaa kala jira alwasiyatu iyo aliisaa hadda wasiyadan sheekh wuxuu kala jeedaa aliisaa oo afcala laga bixiyo owsaa wuu dardaarmay iisaa'an dardaarmid laba masalo inay kala yihiin alwasiyatu waaliisaa'u laba masalo wey hadda alwasiyatu uu ka baxay muxuu geli sheekhu aliisaa uu geli iisaahu muxuu yahay marka iisaa macnaheeda lagala jeedo haddii hamse la geliyo iisaa waxaa loola jeedaa yacni qof aad leedahay caruurtaydii iyo xoolahayga ka warqab waay qof aad wax siinayso ma aha haddii lu yidhaha owsaa ilaa fulaanin hebeluu waxaas kala dardaarmay inuu u xafido waxaa lagala jeedaa inaad hebelkii wax siiday ma ahane war ilmahaas yararkaa tarbiyadooda iyo dugsigeyntooda iyo cilmi bariddoodii iyo ka warqabtoodii iyo adaan kaala dardaarmay iisaa aa la yidhaha masaladaas masaladii hadda aan ka soo baxnana maxay ahayd alwasiya qof wax la siinayo marka farqigaasa u dhexeeya alwasiya waaliisaa marka hadda muxuu bilaabay sheekhu aliisaa masalada la yidhahdo waa qof la leeyahay caruurtayda ka warqab oo xoolahayga ka warqab la leeyahay wa tasixu lwasiyatu dardaarmiddii way ansixi ilaa man shaksi xaggiisa ayay loola dardaarmo ayay ansixi waa alwasiyatu aliisaau biqadaa'i duyuun waannadari fii amri اlatfaal waa qofaad kala dardaarmaysid deynka iga bixi intaasoo deyna ayaa laigu leeyahay deymankaas iga bixi waannadari fii amri alatfaal caruurtayda arrinkoodana ka fikir oodaan caruurtooda tarbiyadoodii iyo adaan kaaga tegey qof la leeyahay oo xanaanee oo qof la leeyahay meesha uun ka odayay camal la leeyahay meesha ka sii odayee qof la leeyahay ayaa laga leeyahay qof wax la siinayo ma aha wa tasixu lwasiyatu la dardaarmiddii way ansixi la dardaarmid in lala dardaarmo way ansixi ilaa man shaksi xaggiisa ayaa la dardaarmiddu ay ku ansixi shaksigaasoo ijtamacat fiihi shaksiga dhexdiisa khamsu khisaalin shan arrimood ay ku kulmeen shan arrimood qofkay ku kulmeen alislaam gaal maya gaal ma dhihi karta carruurta iisii fiiri kasii odaye la xagguuba u leexinahayaa waaba leexsanahaya dateed carruurta kasii odaye kaniisadda hore ka geysanba waaba siduu rabayba marka waxaa weye qofka aad leedahay meesha adaa kasii odayeynaya oo xoolaha iyo diyuunta iyo carruurta iyo adaan kaaga tegey waa inuu yahay qof muslima inuu yahay shardiga walbuluuq qaangaar saqiir maya muxuu kala og yahay isagaaba maxjuuraba isaaba la xanaanaynba saqiir qofka inuu qaangaarayadana waa shardi walcaqlu muqafal maya qof muqafala ama majnuun oo iska waalanba isagii yaaba xanaano u baahanba muxuu xanaaneeyaaba isagii xanaano u baahan soma aragtid walxuriyatu waa shardi addoon mayo ilaa addoon asagii naftiisaaba sidii xoolihii loo iibsanaba suuqaa lagu xihan marka isuhu kuma ansaxayo walamaana waa shardi alamaanatu hunaa bimacna alcadaala wuu kala jeedaa sheekhu amaana iyo cadaala waa mutaraadifaan laba erayoo taraaduf uu ka dhexeeyo taraaduf waxaa lala jeedaa waa isku macno ereyada isku macnaha waxaa la yidhaha taraaduf labadan erey taraadufa ka dhexeeya hadii lagu yidhaha waa isku macna lagala jeeda marka alamaana alcadaala meeshuu cabiri lahaa ayuu sheekhu wuxuu cabiray alamaanatu wahuma bimacna waaxid waana laba erey mutaraadifayno waa isku macno wey haddii amaano la cabiro iyo haddii cadaala la cabiro faasiqaa la diidi qof faasiqoo salaad aan tukanaynin oo jihaadkiisii iska cunayo dhiigyacab iska ahoo iska dunuub kabaa'ira iska dabaalanaya haddaad tiraa meesha adigaa ka odaya haddaad tiraa dee muxuu ka oday asagaaba u baahanba in la tarbiyeeyo faasiq maya waxaa laga yaabaa waxa dhan ba inuu khariboba waxaa dhanba awlaadda aad kala dardaarmaysa arrimaha dhanba inuu dabagediyaaba dhici karto allah subxaana wa tacaala